fadliga iyo nicmada ugu weyn taasoo inoogu mana sheegtay waxii keliyaha uu soo dujiyey ma aha laakiin rusulna waa soo diray doorka ay qaadanayaan iyo dadka halka ay ugu jiraanna ilaahay waa tilmaamay iyadoo ah inay dadka waxu bayaamiyaan diinta la soo dejiyey sida loo fasirayo sida loo fahmayo intabaa la xusay oo kusoo tilmaamay aayadda hore in laga qaadanayo rususha waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim walacallahum yatafakkaruun marka ilaahay kolkuu rususha soo diray bilbayinaati wazubur waxigaana uu kusoo diray sidaana dadkii lagu iftiimiyey waajibka dadka la gudbani inuu yahay walacallahum yatafakkaruun min allaahi alrisaala wacala arasuuli albalaaq wacalayna atasliim afa amina buu ilahay yidhi haddaba ma waxay ka aamin noqdeen aladiina makaruu sayi'aat kuwa xumaanta malloogay ee isku soo hagaajiye shirqoolay waa gaaladee an yaksifa allaahu bihim alard inuu ilaahay dhulka la jaro miyay ka aamin noqdeen miyay ka aamin noqonin aw ya'tiyahum alcadaab ama inuu cadaabka ilaahay kaga yimaado min xaysu laa yashcuruun meelaanay filayn inuu cadaabku kaga yimaado meelaanay u fadhiyin oo aanay filaynin taayay ka aamin noqonin aw amase ya'khudahum cadaabka ilaahay uu qabto fii taqallubihim iyagoo ku sugan islabaragooda oo macnaha gadgadiskooda ay adduunyada kolba dhan u gadiyayaan ay kolba dhan u gooshayaan ay cir iyo dhul u baxayaan ay bad quusayaan taqallub tijaaradeeda iyo horumarkeeda iyo waxay ku howlan yihiin uun inay wax isku agaasimaan famaa hum bimucjiziina may ahaanin kuwo ilaahay daalinaya ama ka fakan kara aw amase mar saddexaad miyay ka aamin noqdeen aw ya'khudahum inuu qabto calaa takhawuf iyaga oo ku sugan cabsi oo dareensan in la qaban doono saddexdaa xaala mid uun ayuunbuu ilaahay ku qaban doonaa iyay aamin noqonin fa inna rabbakum ilaahiinu dadow la ra'uufu raxiim ka dembiga dhaafo wey ka naxariistiisu ay badan tahay wey ra'uuf waa naxariistiisu mid ay ballaadhan tahay oo aanay kala go-aynin waxaa markaa laga fahmay aayaadku ay noo caddeeyeen marlayba qofka ilaahay ka durkay guuldarra inay hurranta ama isagoo bay ku dhici ama isagoo aan iska filayn ama waa loo qadimi ama waa loo dibdhigi laakiin waxaad aayadda ka qaadato go-aana addoonku kol hadduu ilaahay ka durko ilaahayna inuu ku maqan yahay inna rabbaka labilmirsaad kol hadduu ilaahay iyo awliyadiisa iyo rusushiisa iyo xaqa ka dhammaan waayo man caadaa lii waliyan faqad baarazanii bilxarb ilaahay baa xadiisulqudsigaa waxa uu ku leeyahay qofka awliyadayda iyo mu'miniinta la colaatamay dagaal buu igu soo baxay awalam yarow baa ilaahay uhi haddaba haddaad soo aragtay qaar ilaahay sidaa ula colloobay oo makri iyo xumaan ka dhammaan waayey bal makhluuqa ilaaha fara makhluuqa ilaahay oo abuurey faraha badan mowqifka ay taagan yihiin eeg iyo siday addoonnimada dhabtaa u ogol yihiin awalam yarow baa ilahay uhi miyaanay eegayn aanay arkayn ama se ogeyn ilaa maa khalaqa allaahu min shay-in waxa uu ilaahay abuuray uuna shay ah wuxuu ilaahay abuuray ee shay ah macnaha waxay tilmaamaysaa makhluuqaadka aadka u faraha badan tankiirkaasi takfiir ayuu tusinayaa inta waxun jira inta makhluuqun jira kaasoo yatafaya uu leexleexanayo dilaaluhu harhkiisu hadharhkiisu cani ilyamiini waashamaa'i midigyaalka iyo bidixda hadhku midig iyo bidix midunbuu ka wareegi harhkiisu unuu wareegaya inta shay jiro weeye ee hadh un leh sujadan lilaah iyagoo ilaahay u sujuudsa alla waxaasoo shay ilaahay bay u sujuudsan yihin wahum daakhiruun iyagoo ilaahay addoommow ah oo u dullaysan oo u tawaaducaya isu dhuldhigaya oo wax santaagaya iyo wax kibraya toona aanay lahayn xayawaanka badda ku jira iyo kuwa berriga inta midciyaya iyo inta cod kale leh intaasoo dhammi waxa ay ku jiraan ilaahay tasbiixdiisa saynu ku arkayna aayaadka dambe waxay ku jiraan sujuud ilaahay mid kastoo ficil samaynaya sujuuddaasi mid xaqiiqo ah weeye innaguun baan fahmaynin sida tasbiixda iyo mahadnaqoo kale ah laakiin waa mid xaqiiqo ah walilaahi yasjudu baa ilahay wuri rabbi waxa u sujuudaya maa fi samaawaati wamaa fi l ard eriyo dhulba waxa ku sugan min daabatin oo ah waxalla waxaa dhulka dultukubaya waalmalaa'ikatuna way u sujuudayaan ilaahay wahum laa yastakbiruun iyagoo aan iswaaweyneynin iyagoo aan isweyneynin iyagoo hadda uguba sharaf badan oo khalqiga ilaahay ugu mudan ayaa wax kibir laydhaa agtoona aada u oolin waayo ilaahay agtiisa waxa addoonku uu ku mudnaado ama uu ammaan ku yeesho ayaa tawaaduca iyo addoonnimada uu ogolyahay iyo isagoo ilaahay agtiisa isyareeya laakiin maaha kibirka marka intaynu tusaale ka qaadan lahayn ku leexday ama kibraya ciddaynu tusaalaha ka qaadanaynaynu ku dayanaynaa waa khalqigaa ilaah uu tilmaamaya faraha badan ee mid wax garanaya mid aan garanayn iyo malaa'ig bale yakhaafuuna rabbahum ilaahooday ka cabsanayaan malaa'igtu oo marnaba kama aamin noqdaan sida ilmo bani aadam uga aamin noqdeen min fawqihim iyadoo ilaahooda uu ka sarreeyo wayafcaluuna waxa ay samaynayaan maa yu'manuun waxa la faro mar walba heegan bay u yihiin alla wuxuu faro fulintiisa laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'manuun ilaahay waxba kuma diidaan wuxuu u diiday iyo wuxuu amrayba وقال الله رب وحوري سقو بني آدم لهضلية يا مخلوق بلا تتخذوا إلهين لبا إله السمايسانين اثنين لبا اثنين إلهين وإرى الله استعمال لبا اثنين لسير يا وحوري تلبابا يسارهن كان فالحمد اللي لبا إله مجران لبا إله السمايسانين الله سي سمايسانين إنما هو إله واحد إله كليه ilaahnimo xaqu le waa allah waa mid keliya fa iyaaya farhabuun ilaahay anigoo qura iga cabsada buuri marka siduu rabbi uga soo warramaya ilaahnimada ayaa dabeedna si toosa uu inoola hadloo wuxuu uhi fa iyaaya farhabuun aniga un iga cabsada cabsi ilaahay baale walahu ilaahay waxaa u sugnaaday maa fi samaawaati waalard lahaanshaha samooyinka iyo dhulka iyo waxa ku suganba walahu waxaa rabbi u sugnaaday الدين عبادته واصبا أي خالصا يضع صافية عبادة صافية عبادة نية ثمانية دعتي معي كلها هنت إخلاص كمعني ساكا صف صومالي برك الله وعبادة نية ثمانية دعتني له وله الدين واصبا ألا لله الدين الخالص مرك إلهي إلهي ضد بدني وعابده laakiin tu aqbalo isagu iska leeya waa cibaadada nadiifta ee saafiga ah walahu ddiinu ilaahay cibaadaduu leeyi waasiban ay daa'imanna waa lagu macnayay iyadoo aan laga wareejinayn xil wareejin male ilahay cibaadadiisu oo sida lahaanshaha uu kala wareego bani aadamka ee looga dhaxlo madaxtinimada lasaga dhagalo milkiga la ysaga dhaxlo ilaahay isaga kama wareegto daa'iman weligeed afa kayra allahi tattaquun ma cid aan ilaahay ahayn baa ka cabsanaysaan baa ilahay mar haddaanay waxba haynba wamaa bikum baa ilaha weli markaad aayaadka akhrido waa usuusha iyo adilada tawxiidka hadduu nicmo ilaahay kuu tilmaamayo hadduu makhluuq kuu tilmaamayo shay walaba shay kasta oo masnuuciiba wuxuu ku siinayaa uun aslu masalaha ay ku wareegayaan aayaadku oo ah ihbaatu waxdaaniyati illaahi tacaala wamaa bikum baa ilaahay uhi wax alla waxa idinku suganoo min nicmatin barwaaqa iyo hodantinimo ahi fa min allah ilaahay buu ka yimi ilaahay buu ka yimaada haddaa xagguu ka yimaada ma galbeedkaa laga soo dhoofiyaa mise bariga laa masderka nicmadu waa ilaahay haddaad cid martiyayso iyo haddaad cid baryayso iyo haddaad cid iska dhisayso intaba waa ilaahay xaggiisa fa min allah nacam uma idaa masakum uduru baa ilahay uhi haddii dhibaata ay idinku dhacdo fa ilayhi tajharuun فإليه حقيس أو قرى تجأرون أو قيليس أو عبانيس هل كقعمها أو تاكتان أو قيلدان وإلهي حقيس يا الله يا الله وحالته مركي أتكاتي ربتوي ثم إذا كشف ضر عنكم مركو لباطة إذن كدل قاضا نف إيا مال إيا وضن مد كستلها إذن كسو قاده إذا وحمر صورنا يسو صبح يسو فريق منكم إيضا كوحد كمده بربهم يشركون ilaahooda ay wax u shirig yeeleen ay wax kale la caabudeen markiiba waa kuwa qaar kale meel baas u kacay ee shaydaanku dhinac kale wala shiraaqday waa guldarada haysata insaanka waxaan istaboolayno midhan bay ku socdaa haddii qofka mathal uu qof wax siiyo caadiyan waxa dadku ay eegaan waxa weeye ciddaa wax siisay ama taageertay inuu yidhaahdo waad mahadsantahay waxyaabaha soomaalida lagaga calamcalay ka mid tahay cidda wax u tarta inay ka dhaqaajiyaan oo aanay aqoonin ereyada caalamku isticmaalo thankiyo iyo shukran iyo waxyaabaha had iyo jeer gaal iyo islaamba la ysku mahadiyo qof haddaba xitaa tilmaantoo tidhaa waddada waa xaggee waa halkaa shukran buu ku leeyahy waad mahadsantahay laakiin inaga afkunbuu sii buraa qofku u dhaqaajiyaa marka waxaa la yidhaha soomaalidu waa dad qallafsanoo waad mahadsan tahayda ma yaqaanaan walow aada gaari ku qaadid walow aada lacag siiside maa baaluk ilaahay maxaad u malaysay tabaaraka wa tacaala ilaaha intaasoo barwaaqo ah iyo intaas isuu keen qoofalay intaasoo balaayo ah uu tilmaamayo inaga difaacay kawaad mahadsan tahay iyo shukran toon odhan waaye maxaad ula yaabi weyday intaad miskiin yaroo wix ilaahay u dhiibay kuusii dhiibaya aada markaa taa kula yaabayso liyakfuruu buu ilaahay si ay uga gaaloobaan bimaa aataynaahum wixii aanu siinay nicmo ahaa fatamattacuu raaxaysta fasawfa taclamuun hadhowba idin garan doontaan baa ilahay wuli iska raaxaysta oo dhexda baasha wayajcaluuna lilaah wayajcaluuna waxay yeelayaan limaa laa yaclamuuna wax aanay wuxuu yahayba garanayn iyo waxtarkiisa iyo xaqiiqadiisa nasiiban qayb bay ka siiyeen mimaa rasaqnaahum wixii aanu siinay barwaaqadaanu siinay buu ilaahay yidhi iyo nicmadii ilaahay iyo wuxuu rabbi ugu deeqay ee isagu uu iska lahaa u abuuray ayaa sanamyaal iyo makhluuq kaloo ilaahyaal ay ku sheegeen ayay yidhaahdeen haadaa lilaahi bizacmihim wa haadaa lishurakaaina intaana ilaahay baale intaana kuwa kale la caabuda bay yidhahdeen taasay u kala saareen tallaahi buu ilahay yidhi waan isku dhaartee latus'alunna camaa kuntum taftaruun waa laydin su-aali doonaa waxa abuuranaysaan camaa kuntum taftaruuna waa been abuurad xaqiiqo jirta maaha been abuuradkan su-aal baa ka dambaynaysa waa la ysku haysta waa qabaa'ixdii iyo foolxumooyinkii ay lahaayeen dadka aan iimaan lahayn ceebaha ka soo fulee la yaabka badan weeye ayaa ilaahay ciddii caqli leh uu ku baraarujinayaa inta ilaahay mahadiyaan iska daayo meel kale ay ula kaceen wixii ay ku mahadin lahaayeen bay cid kale siiyeen wayajcaluuna lilaahi albanaat ilaahay waxay u sugeen hablo oo yidhaahdeen malaa'igtu iyo jinka kuwooda ladane tujaarta ah iyo kuwaasay yidhaahdeen waa hablo iyo dumar ilaahay subxaana ilaahay tansiihan lah isagaa ka hufan waxay sheegeen waa jumlo dhex taalla xaggii hore iyo xaggii dambe walahum maa yashtahuun iyaguna waxay leeyihiin waxay jeclaysteen waxay isugu cadfantay wayajcaluuna lilaahi albanaat ilaahay hablay u sugeenoo walahum maa yashtahuun iyaguna waxay jecel yihiin oo inamada ah ayay samaysteen ka jawaabo subxaanahu dheh marka intaan laba gaadhin walahum maa yashtahuun waa inaad la degdegtaa subxaanahu ilaahay isagaa tabaaraka wa tacaala waxay sheegeen ka durugsan alakum aldakaru walahu lunthaa tilka idan qismatun diiza fii suurati najm ilaahayna madhadig uu leeya idinkuna labkaa leedihiin miyaa taasi waa qayb hadday xataa isku da shirkiga laftiisiibay kusii jawr sameeyeen shirkigoo iyo gaalnimadoo jawr ahayd ayay markaa jawr kalena kusii dhex tareen tilka idan qismatun diiza waa qayb gardarre iyo dulmiya balladiga ilaahay u sugeen halkay ka taagan yihiine alla wuxuu ihi waidaa bushira axaduhum bilunthaa inan dhadi kolka loogu bushaareeya mid iyaga ka mid a oo la idhaha hebelow inan baa kuu dhalata erayga eeg bushira baa lagu yidhi maxaa la isugu bushaareeyaa ma wixii xun mise wixii san ma wixii sana wanaagsan dee waa wax wanaagsan oo hayo iyo cadiyo ilaahay iyo awlaad soo korodhay marka waa shay mudan oo ku habboon in la isugu bushaareeyo waa loo warramay looma odhan waa lagaga naxiyey lama odhan laakiin waa wixii lagu bushaaraysan laha inan baa ku dhalato islaantii alla waa kala nabad keenay iyana way caafimaad qabtaa inanina way soo korodhay kolkii la yidhi toliyo xididba uu ku yeelan lahaa ayaa dabeetana dalla wuxuu noqday wajhuhu kii loo bushaareeyay wejigiisii muswaddan mid madoobaaday adhiga markuu hulumbuu hayo gangan madow baa ka kaca oo uu silanaadaa muswaddan markaa waa kaa wejigiisii yeeshay hir madow wa huwa kadiimun isaga oo isku celinayo isciilkaambiyaya waxaa ku helan awgiyo cadha yatawaara muuqaalkiisa ilahay uuna siinayaa cajiibka yatawaara wuxuu iska qarinayaa min alqawmi qoladii ay saaxiibada ahaayeen ay wada kaftami jireen min suu'i maa bushira bihi waxaan loogu bushaareeyey xumaantiisa alla aanay ku arkin kuwaa kaftami jirteen ayumsikuhu wuxuu ka fikirayaa yumsikuhuma waxa uu miyus ka haystaa calaa huunin maca huun isagoo iskaga dulaysan oo iskaga ceebaysan am yadusuhu fi turaab mise talow ciiddu dafsiiyaa oo ku libdhiyaa alaa hooyay buu laha yidhi saaa maa yaxkumuun waxay jaahiliyada xukumaysa ayaa xumaaday aljaahiliya xukunkeedu waa kaa saasaa ilaahay uu tilmaamay ladigaa ilaahay u sugan halkaasaabay ka taagan yihiin oo hablaha ay dhaleena marka islaamku waxa uu inoo tilmaamayaa jaahiliyada waxaa la yidhaahdaa halka ay la martay dumarka waa jaahiliyada iminka dumarku baadi doonaya inay u ordaan iyagoo islaam wax ka sheegaya markaad u noqoto qabla alislaam xadaaradihii jiray mid waliba halka ay dumarka ka taagnayd iyo siday u geli jirtay wax laga warwaro wey wakhtigaa waxaa jiray nimankan yoonaanka la odhan jiray greega gabadha way iibsan jireen waxaanay ka xaraantinimayn jireen waxa dadu ku horumari kara sida waxbarashada iyo wixii la mid a nimanka iyagana romanka oo xadaaradii labaad ee jirtay bay ahayd ama reer ruom cadadoodu iyagana waxay ahayd ninku gabadha in laga warsugo haddii inan ay dhasho isagaa qaadi hadday inan dhashona sanamkii xaggaasaa loo kaxayn doonaa nimankii hindida la odhan jiray iyagana caadadoodu waxay ahayd in gabadha marka ninkeedu u dhinta ay dilaan waxay odhan jireen xaggay ku soo hadhaysa meeshii moofadun dee hala wada geliyo meel istaagta ma haysatee hadda dhaqankaasi weli ma sulinaya iminka laftigeeda marka gabadhu ay carmal noqoto suuq ma leh cidiba guursan mayso waanaad maqlaysa haddadan laftigeeda labada kun iyo saddexda in idaacaduu sheegayaan in gobollo dhammi waa la kala iibsanayaa ninanta mabay badnayn boqol dollar iyobay ku sheegayaan ta suuqa wanaagsan markaa ku baxaysa yuhuuddu iyaguna waxa ay arkayeen gabadhu inay la mid tahay un qofka shaqaalaha ama addoonka iyagoo ka duulayay inay nacdalantaho malcuumadeed maadaam laba sababood bay u nacdalantahay bay idhaahdeenoo aadam bay ka aadam iyo xaawo waatii jannada sababteedaa lagaga soo saaray bay yidhahdeen xaawo aadam jannada waa halkan malaa qisada soomaalidu ay sheegtay yidhaahdaan meel bay isdul joojisoo dabeedna sawirkeeda ayay ka tusisay halkaa waxa labaadoo ay leeyihiin waa xadhigga shaydaanka xadhigga uu shaydaanku soo maro weeyaan saliibiyiintuna la aragti bay ahaayeen iyagoo weliba saliibiyiintu ka murmi jiray waa niman kristanka ah talow ruux miyay leedahay mise waa jidh uun markaa qaarkood waxay odhan jireen maye ruux ma laha ee waa jidh uun marka laga reebo maryama maryama oo ciise hooyadii ahayd sidaa daraaddeed ayaa qayb ka mid ihina ay arkayeenba gabadhu inaanay waxba milkiyi karayn wakti fogna mabay haynba britaaniyadan inoo faantee dadka inagu soo bacaysa ingiriiska laba boqol oo sannadood ka hor baa la tilmaamaa in maxkamadahooda ama garsoorku waxyaabaha uu ku tilmaamayay qofku ina uu ku waayi karo milkiyadda lahaanshaha ama waa inuu yar yahay ama waa inuu waalan yahay ama waa inuu dhadig yahay odhan jireen hadduu intaa mid uun yahay milkiyaddii milkiyad ma leh waa loo haynayaa waa malaha nuscad iyo simbiraxa ka timi xaggooda halkan ay soomaalidu yidhahdaan gabadha waxeeda yaala unbay ku odhanaya haddii la dakro dakarkeeda ama magteeda ma waxale qoladooda waxale kuway ka dhalatay mise kuwa qaba iyadiiba lama xusayo oo iyadu miaanay noolayn oo aanay yeelan karaynin la isweydiin maayo cumuuman carabna halka ay ka taagnay qur-aanka kariimkaabaa ka warramay waxaynu ku gaabinaynaa xaq dumar uu leeyahay ama dhadig uu leeyahay horaysiyo dambaysaba ilaahay baa qur-aankiisa ku siiyey laakiin imaansi bay mudantay inaan laga soo dulboodin allah wuxuu ihi tabaaraka wa tacaala liladiina kuwii waxaa u sugnaaday intaynaan dhaafin halkaa bushaaro waxa ugu filan qofka ilaahay oo ku arsaaqay hablo laba xadiidoo saxiixa xadiid way badanta ayaynu kasoo qaadan lahayn oo nebigu uu xusay calayhi salaatu wasalaam labadaba saxiixu muslim bay ku sugayiin mid caaisha warinaysa nebigu wuxuu lehy calayhi salaatu wasalaam man ubtuliya bishayin min haaulaai albanaat fa axsana ilayhin kunna lahu sitran min annaar qofka ilaahay uu habla siiye lagu imtixaano waa imtixaane oo qaar badan way ka baydhayaan ixsaankooda ee u samafala buu nebigu dee samafalkuna waa waxbaridooda iyo edabtooda iyo tarbiyeyntooda iyo korintooda naarta ayaa ilaahay uu xijaab uga dhigaa macnaa way u shafaaco qaadayaanoo sababtooda ayaa ilaahay kaga xijaaba xadiidka kale anas warinayaana waxa uu leeyahay man caala calaa jaariyatayni xataa tabluqa kuntu ana wa huwa taasuu nabigu uri calayhi salaatu wasalaam qofka jaariyatayn laba hablood masruufa laba u dhalay walaala yihiin dabcan uu isagu kafaalo qaaday kuwa xadiiska hore banaad buu sheegay laakiin xadiiskana wuxuu tilmaamayaa laba hablood qofka koriya weliba korin unbuu sheegay masruufa aniga iyo isagu sidaasaan isku nahay buu leeyahy nabigu calayhi salaatu wasalaam labada farood intuu taagay jannada ayuunbuu igu wehelinayaa wey marka halkaasay ka soo dhowaatae ha loo gucleeyo walow yuaakhid llaahu baa ilaahw liladiina liladiina kuwiba liladiina laa yu'minuuna bilaakhira kuwa aan aakhiro rumaysnayn waxaa u sugnaaday mathalu sawi tilmaanta xun walilaahi almathalu laclaa ilaahayna tilmaanta iyo sifada wanaagsan buu leeyay wahuwa alcasiizu alxakiim kii awood iyo xikmad ba ilahay iskale wey tabaaraka wa tacaala qofka aan iimaan lahayn haddii tilmaanun la bixinayo waxuun la sheegayo kaasaa balaayo o dhammi ku ururtay mowqifkiisa aragtidiisa fikirkiisa isaga kaasay ku ururtay sifo kastoo wanaagsanna ilaahay baa leh marka ciddii wax kastoo wanaagsan doonaysa ilaahay ha ka martibo walow yu'aakhidu allaahu nnaasa bidulmihim hadduu ilaahay ku qaban lahaa dadka gardarraday sameeyaan maa taraka calayha dhulka guudkiisa kagama tageen min daabbatin wax dultukubaba wax dultukubaba kagama tageen waa haddii laga abaalmarinayo oo ka wax sameeyey iyo ka aan samayninba marka la eego gafka ay dadku geysanayaan iyo gaalnimada waa la xaaqi lahaa uun cawdaa loo laabi lahaa walaakin yuakhiruhum ilaa ajalin musama ilaahay se waa dibdhigayaa ilaa muddo magacaaban buu dibdhigayaa marka lilmacaasi aathaar fii xayaati alfard wa fii xayaati almujtamac wa fi lard wa fi lhawaa wa fi lbixaar macsiyadu dee raad bay ku leedahay bulshada iyo qofka iyo qoyska iyo dhulka iyo meel walba raad bay ku leedahay waxalla wixii ceeb iyo balaayo soo daahirana dulmi ilaahay maha se aayaddu ay tilmaamayso waa raadkii macsiyada fa idaa jaa ajalhum waktigoodu markuu yimaado laa yastaakhiruuna ma dib marayaan saacatan wakti yar walaa yastaqdimuuna kamana horuma laa yastaakhiruuna saacatan saacad kama dib marayaan walaa yastaqdimuun kamana horumari maayo kamana horumari karaan wakti buu ilaahay cayimaya horumariyo dibdhactoona ma jiro wayajcaluuna lilaahi rabbi waxay u yeelaan maa yakrahuuna waxa ay nacayaan waxay nacayaan oo dhadigaasi uu ka mid ah watasifu alsinatuhum carabadoodu waxay tilmaamaysaa alkadiba been ana lahum lxusnaa bay tilmaamaysaa carabadoodu inay leeyihiin janno iyo wanaag wamaa adunu saacata qaa'ima walain rudidtu ilaa rabbii laajidanna khayra minha munqalaba waar aakhiradaad sheegaysa u malayn maayo buui inay jirto kii gaalka ah ee la murmayay saalixa hadday jirtana halkan wax ka wanaagsan unbaan ugu tegi doonaa waa isqancinta ibliisku uu siiye wey waxa ay leeyihiin ana lahum lxusnaa janno inay helayaan laa jarama buu ilahay yihi waxa dhaba ana lahum nnaar inay naar leeyihin inay mutaysteen wa anahum mufratuun waa kuwa xadgudbo xadgudubkaasay naarta ku mutaysteen tallaahi buu ilahay yihi waan isku dhaartee laqad arsalnaa waanu dirnay ilaa umamin min qablik ummado adiga kaa horreeyey nebi maxamedow ayaanu rusul u dirnay fazayana lahum shaydaanu shaydaanku wuxuu u qurxiyey acmaalahum camaladoodiibuu u qurxiyey fa huwa waliyuhum alyawma maanta isagaa gacal u ah shaydaanka ayaa xigta u ah maanta walahum cadaabun aliim cadaab kululna way leeyihin marka dee cadaabka la galo wilaaya ma jirtee halkaasunbay wada gelayaan marka qofna wuxuu dooranayaa ilaahay wilaayadiisa iyo inuu weli u noqdo iyo addoon saalix oo wanaagsan oo ka tala qaato qofna shaydaanku doorta laakiin qofna ma weli la-aanaya wey qof cidle iska taagani ma jira ka ilaahay diidaa addoon unbu shaydaan u yahay wamaa anzalnaa calayka alkitaaba qur-aanka kugumanaan soo dejinin ilaa litubayina lahum inaad u caddayso dadka ayaanu kugu soo dejinnay alladii kii ikhtalafuu fiih ay isku khilaafeen wahudan buu qur-aanku yahay waraxmatan naxariis buu u yahay liqowmin yu'minuun dad alla rumaynayo qur-aanka waxaa loo soo dejiyey inuu dadka kala xukumo looma soo dejinin keliya in la akriyo un in la barto un in la barakaysto un laa inaha waa loo intifaacsanaya oo waa loo keenay intaa in la barakaysto la akriyo o lagu cibaadaysto laakiin ilaahay waxa uu leeyahy ilaa litubayina lahum aladii ikhtalafuu fiih wixii ay isku khilaafaanba si aada ugu cadayso isagaa u cadaynaya waa kii xaakimka ay kala saari lahaa halkay xeerarka u laabanayaan halkay dimuqraadiyadda baadi ku baadi doonayaan iyo nidaamka jaahiliyada kii kala saari lahaa waa kan sideedadana marka diinta ilaahay loo noqdo dadkuna waxyiga xaggiisa wixii ay ku murmaan ay ula kacaan waxa ay leedahay samaaxaddu shay la yidha shareecaddu waxay leedahay shay la yidhaha assamaaxa nicmo ilaahay bay wadataa iyo barako dadka tawfiiqdooda iyo iimaansigoodu wuu bataayo way isku soo dhowaadaan kol hadday diinta xaggeeda isula kacaan taa kale marka la isula kacay iyo nidaamka jaahiliyaddana waxay leedahay balaayo iyo kakanaan kale ayay leedahay iyo dadku tuhmaadda iyo shukuugtu in ay ku abuurantay la macsiya ku jiraane markaasaa dabeetana murankooda iyo khilaafkoodu meeluu ku afjarmaba aanu lahayn ee waxa soconaya wuu yidhi baa la yidhi baan idhi qiila waqaaladii oo lasii celceliyo qiila waqaala marka la celceliyo waxaasoo midhan bay noqota alla waxa uhi tabaaraka wa tacaala wallahu anzala min asamaai maan haddaba markuu ilaahay aayaadkiisii ku soo tusay iyo adiladii tawxiidkiisa caddaynaysa waxaa lagu muujinayaa haddana bal nicmooyinka nicmooyinka ilaa lixdameeyo ama dhowr iyo konton nicmo ayaynu qaarna qaybtii hore kusoo marnay qaarna halkan ilahay inoogu tirinaya intaasoo nicmo ilahay isagaa inagu galabay intabana mahadnaq bay mudan yihin wallaahu anzala min asamaa'i maan ilaahay xagga kore wuxuu ka soo dejiyey biyo faaxyaa bihi larda bacda mawtiha dhulkiibuu ku nooleeyay intay geeriyootay kadib dhulku sidii u geeriyoodo oo adiga arko dee abaar baynu ka soo baxnay bal dhulkii un adigu waxaad martaa kaliishii aada martay guga bartankiisa siduu u nooliyay inna fii daalika kaa waxaa ugu sugan laaayatan calaama liqowmin yasmacuun dad maqlayoo dhega qaba ku dama lama sheegin laakiin ka dheguhu u furan yihiin waxa halkaa ugu sugan aayad macnaha tilmaantu ilaahay siiyey intuu qaatuu maqlo ayuu eegid bilaabaya wa inna lakum laydin tilmaanya waxaa idinku sugan fil ancaami nicmoolayda aa haysataan geel ari lo lacibratan baa idinku sugan cashar wax lagu qaatay iyo daris ayaa idinku sugan waa nicmoolayda shay mar walba aynu intifaacsanayna caanaheedani oo cid waliba isticmaali karta weeye dee caanahan aayaddu ay tilmaamaysaa bani aadamkiina waa leeyahay oo waa kaynu naaskii hooyadan ka jaqayn nusqiikum waxaanu idinka waraabinaynaa baa ilaha uhi mimaa fii butuunihi waxaa calooshiisa ku jira min bayni farfin wa damin dhiig ee uusiyo dhiig dhexdood farfigu waa uuska damkuna waa dhiig uus iyo dhexdood baa waxaanu idinka waraabinaynaa labanan khaalisan saa'iqan lishaaribiin labanan caalo khaalisan miid ah saa'iqan hunguri maru leh lishaaribiina kuwa cabbaya caano wanaagsan oo aada iyo aada u macaan oo dadku marka ay cabbayaan saafi u ah saasaa ilahay u tilmaamay tabaaraka wa tacaala markaa nasku si gaara u xariiq uu tilmaamaya min bayni fartin wa damin dhiig iyo uus mid walba sankunbaa laga qabsadaa xaggiisa looma kaco wixii uu cunay neefkani iyo hawadii uu qaadanayay iyo sida ay u kala baxeen un eeg qayb afka ka soo noqotay oo hawadii u isticmaalay ah iyo qayb dhidid ahaan u baxday iyo qayb kaadi iyo noqotay iyo digadii qayb dhiigii oo caana noqotay saasaa ilaahay warshadiisu ay u kala saarto aan wax kale u kala saarayaa jirin u fiirso lidaalik baa ducadii ay ahayd markuu nebigu caba calayhi salaatu wasalaam caanaha allaahuma zidnaa walaa tanqusna ilaahay noo kordhiyo ha nagu yaraynin laakiin waxyaabaha kale ilaahayow nagu arsaaq wax ka khayr badan beh waa shayga keliya sharaab iyo cunitaan labadaba noqda cunno iyo cabid nicmo alleh wa min amaraati nakhiili baa ilaha uhi nakhiisha midhaheeda geetimireedka midhihiisa iyo walacnaabi cinabka midhihiisa tattakhiduuna minhu waxaa ka samaysanaysaan sakaran waxaa ku wareertaan iyo warisqan xasana arsaaqad wanaagsan waa intaan khamriga la xaraam yeelino dee suuraddu waa maki wey marka sharaab baa samaysataanoo geetimireedka iyo cinabka iyo kala soo baxdaanoo midna khamri ahaan baa u cabtaan midna arsaaqad wanaagsan oo cinabkii iyo timirtii iyo saasaa u intifaacsataan marka haddaba la yidhaahdo saa aada usii eegto asxaabta qaarkood baa markiiba kala ba aan iyada ahayna laga intifaacsanaya geetimireedka iyo nakhiishana iyo cinabkana uu arsaaqad wanaagsan ku tilmaamay waxa cadaatay inaanay arsaaqad wanaagsanahayn dabeedna saddexdii aayadood ee ku jiray waqti uma hayna suuradaha madaniga ayaa suuratu lmaa-ida aayaadka ku jira ay ugu dambeeyeen baa soo dego halkaasa lagu xaraamtinimeeyey ina fii dalika laaayatan liqawmin yacqiluun dad caqli leh aayad ba halkaa ugu sugan baa ilaahay wa awxaa rabbuk marna waxaa lagu tilmaamayaa nicmooyinkan ilaahay waa ma'kuulaat iyo mashruubaat mankuuxaad maskuunaad intaba way leeyihin wax la cuno iyo wax la cabo iyo wax la guursado iyo meel la galo nicmooyinkani markaad u fiirsatay intaasay isugu jiraan intuu bani aadam jihaadka ugu jiro u waashayna waa intanuun intaana ilaahay baa bixiya hadda firin ilaahaye u mahadna wa awxaa rabbuk ilaahaagu waxa uu waxyooday ila nax sharaabkii baynu ku jirnaa ila naxli shinida waa ereyga suuradda loogu magac daray an itakidii buu u waxyooday waa waxyulilhaam saasaa ilahay uu ku jeheeyey an itakidii min aljibaali waxa aad ka samaysataa loo waaxyooday buuraha xaggooda buyuutan guryo wa min ashajari dhirta xaggeedana ka samaysa guryo iyo wa mimaa yacrishuuna waxa ay dhisayaan ama sameeyaan oo ah gaagurta baasha la ydha haatan imka beeraha laga sameeya mashruuciyada shinida qabaalada waaweyn ee loo dhiga wey mar waxay gelaysaa dhagax marna waxay gelaysaa dhirta marna waxay gelaysaa taa dadkuba u salaxa intabana wixii looga baahnaa way soo saaraysa iyada oo buyuuta iyo guryaha ay samaynaysa handasada iyo habka ay farsamada ay usaraysa u samaysa ilaa hadda ta ugu sarraysa ay qirayaan inay injineeradu ay u qirayaan habka ay u dheeli tirtay dhismaheedaasi inuu yahay ka ugu cajiibsan ilaa hadda malabka habkay u samayn lahayd baa ilaahay uu markaas ku ilhaamiya waxau ihi uma kulii min kulli thamaraat midho oo dhan wax ka soo cun faslukii waxaad martaa subula rabbiki ilaahaaga jidadka uu ku furay dululan iyagoo jabsan oo heelan macnaha waddadii waa mid kuu furan yakhruju min butuuniha caloosheedii waxaa ka soo baxaya sharaabun shay la cabo mukhtalifun uu isweydaarsan yuu kala duwan yahay alwaanuhu midabadiisu fiihi shifaaun linnaas dadkiina caafimaad baa ugu sugan baa ilahay wi ina fii dalika la aayatan aayad baa ugu sugan kaa ilahay idin soo tilmaamay liqowmin yatafakkaruun dad fikiraya kuwa fikiraya marka baashan nakhiisha la idhaahdo naxliga la idhaahdo dee marka ay ka waramayaan atibada ama dhakhaatiirta u dhabagalay waxay tilmaamaan inay saddex qaybood midi waa boqoradda iyo lab iyo dhadig qaar lab iyo qaar dhadig iyo boqoradda cajaa'ibta ilaahay waxaa ka mida shinida ku sugan waxa shaqeeya uun dhadiga baa la leeyahay waa sida aayadda laftigeeda ka muuqanaysa uma kulii an ittakhidii faslukii waxa weeyaan waa damaa'ir wada tusinaysa dhadig oo aan labahayn marka waa kuwaa booyadaha loo yaqaano iyagunbaa tacab gala oo soo dhaamiya oo ordaya oo malabka keenaya cajaa'ibteeda waxaa ka mid a dhadhankeeda urteeda baan leeyahay iyo araggeeduba waa mid aada u xeel dheer waxay ilaahay bay wadataa si kooxaabay u nooshay sida aragteen wax waliba boqorkeeda iska leedahay way sagdegayaanoo jaarun bay noqonayaan waa jumhuuriyado iska magacaabanoo iska goongooniya oo aan isku darmaynin way kala duwan tahay oo boqoradda cimrigeedu wuu ka duwan yahay kuwan kale iyagu ay dhashay labkiiyo dhadigaba iyadaa dhalaysa iyagu isma dhalan iyadaa wada dhalaysa marka cimrigeedu waa shan ilaa toddoba sano baa laydha halka kuwa kale cimrigoodu uu ka yar yahay ee dhowr usbuuc uu yahay iyaga malabkeeda ilaahay baa ka warramay tabaaraka wa tacaala inuu caafimaad yahay aayaadku ku xusay nabiguna calayhi salaatu wasalaam tijaabadii waa kii ku keenay markuu ninkii reer miyiga aha u yimi uhi walaalkay calooshii baa furan dee malab waraabi wuu cabsiiyo dabeedna wuxuu ihi muu joojinin oo kuwad buu mar saddexaadkii buu ihi wuuba kasii darayba markaa wuxuu idhi ilaahayna run buu sheegay caloosha walaalka walaalkaa calooshiisuna been bay sheegtay siduu ugu sii waday dabeedna wuu ku caafimaaday macnaheedu waxa weeye fudalaadkii iyo wixii loo baahnaa inay caloosha ka baxaan ayaan weli ka dhammaanin markaasuu isaguna moodayay caafimaadkii oo soo dhow inay cudur keentay faytamiino aada u badan bay dhakhaatiirtu ku sheegaan dee markaan la isku dardarin ee aan nacnac sonkorkii iyo wixii dee lagu maroojinin ila wax walba qishku meel walba geli karaa vitamin a d c k intaba inuu leeyahay waa la sheegaa sonkorta qaybaheeda kala duwan baa ku jira bay leeyihin dhakhaatiirtu sida sonkorta laga helo aalaha iyo ta cinabka iyo ta khudradda intaba sidan ilaahayba uu ku tilmaamay mukhtalifun alwaanu ilaa toddoba boqoloo midab buu gaadhaabaa la leeyahy oo labiyo toddobaatan qaybood etoobiyadanaabaa laga helaaba kaymaha maaragtay uu ka baxa malab marka cumuuman nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu xusayay saddex buu caafimaad ku jira bul xadiidkii saxiixa bukhaari ku sugnaa fii sharbati mixjam fii sharbati casal aw sharbati mixjam aw kayatin binnaar aw kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam toobinka kabashada malabka iyo dabka dabka ummadayda lama jecli buuli oo deg deg buu dadka uga jaraa dabeetana qaarkood baaba biliif gareeyo aaminaya inuu ka waxbogsiiyaba aanu ilaahay ahayna dabka uu yahay xikmadda ay muxadisiintu ka waramayaan iyadoo uu tilmaamay in caafimaad ku jira haddana lama jecli wiil marka cumuuman waa saa nasku uu tilmaamay waa shay la isku daweeyo si cilmiyana loo arkay cajaa'ibtiisuna badantay qur-aanka kariimkaana ilahay ummadda ugu mana sheegtay wallaahu khalaqakum ilaahay waxa uu idinka uu idin uu idin abuuray uma yatawafaakum isagunbaa idin oofsanaya isagii idin nooleeyunbaa idin dili doona ومنكم واحد كمدا من يرد من لو علينا إلى أرض للعمر عمر كيس يولي طاعة أساسقة أساسقة لكي لا يعلم سيان وحبا وقرانين قفكي بني آدم بعد علم انت وقال لها كذب شيئا وحبا سيان وقران هبا الكيل تلين جري ونع نعمين يا برك نبا وحا لغا شيغين ويدي وارل ان الهي marka aan cimri dheer baryayay asaasaqan baan weydiisanayay buu nabiguna calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuu ka magan galay waxaanu odhanayay allahuma inii acuudu bika min alharam wa ardal alcumr toddoba shay oo isku xiga oo ilaahay uu ka magan galay ayuu ku jiray gabowga iyo iyo asaasaqa saa ilaahay buu ku tilmaamay likay laa yaclama bacda cilmin shay-an qofkii aqoonta lahaa caqligiisi iyo cilmigiisiiba wuu lumayba halkaasuu ku tegay ina allaha caliimun qadiir ilaahay wax walba ogsoonoo shay walba kara والله فضل إلهي ودراسي بعضكم بركين على بعض برك كلو كدراسي في الرزق حق هينتي أرساقد دتكو اسكو وضا هين ماها اه وكلا في عينها حق هينت قف وتاجر قف نوا دحلحات قف نوا فقير مرقة تا معنيه دو حويان isaga ayaa idin kala dheeraasiyo idin dhiibay waxana intifaacsanaysaa awooda leedihiin kuma idaan kasban
alxamdulilah
والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم وبعد آيات كوبية الضباط سورة النحل رقم كآيات نمبر والبا أما نمبر كيد واك كتن بيه لكن كور ريما إلهي وحا وصوح السياء إلها ورائن كسوار كيني نعموين كي سفرها بضن أو نقو قلبي برواقوين كاو برواقضو نقو مانشيي إلها والبالي waxa ilaahay uu halkan ku xusayaa bal dhan kale inay bani aadamku eegaan wallaahu fadala ilaahay waa dheeraad siiyey bacdakum calaa bacdi barkiin kuwa kaleu ka dheeraad siiyey oo isma hayn la egidin fi risqi xagga arsaaqada iyo haynta iyo adduunka u idin kala dheeraad siiyey marka tafdiilkani iyo dheeraadsiintani waa mid alla xaggiisa ka timi laakiin odhan mayno siduu qaaruun ninkii yidhi ninkii qaaruun la odhan jiray siduu yidhi odhan mayno innamaa uutiituhu calaa cilmin cindii laakiin waa cadiyo ilaahay ka timi xaggiisa waanfiquu mimaa jacalakum mustakhlafiina fiih mustakhlaf baynu ku nahay mustakhlaf kusimayaal ee loo dhiibay xoolaha fama aladiina kuwii may ahaanin fudiluu la dheeraad siiyey biraaddi risqihim arsaaqadooda iyo adduunkooda kuwo dib ugu celinaya may ahaanin calaa maa malakat aymaanuhum gacmahoodu addoommaha ay milkiyeen dib uguma celiyaan oo dabeetana hadday ku celiyaan fahum iyagu fiihi sawaa ay ku sinmaan kuma sinmaan oo taasi ma dhacdo macnuhu waxa weeye qofka maalqabeenka ahi xoolaha ilaahay uu siiyey ma yidhaahdo addoonkiisa uu iska leeyahay hebelow kacoo la yeelo xoolaha fahum fiihi sawaa aan wada yeelanoo aan isku si u yeelanae adigu oo addoonkaygiia intan adduun aan leeyahayna laga bilaabo iminka waad ila leedahay qofna ma yidhaah taa jiray taasi ka suurowdaa ma jiro haddii iminka aan addoon jirinna kumaa odhanaya taajirka shaqaalihiisa iyo waashmaanadiisa odhanaya warbal idinku xoolahan aan leeyahay daaro iyo danaaniir ila yeesha ma la hayaa calamka kamay suuroobi hadduu wax ka garan waayo ishaaraad uu bixiyo inuu ku yar haysta iyo waxaa horay buu ka ruqsaynaya wuxuu la yeeshay iska daayo alla wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala afa binicmati illaah ma ilaahay barwaaqaduu siiye addoomaha ayay yajxaduuna diidaya oo ay dafirayaan iyay dafirin ee ha ku mahadnaqeen dhan kale eeg haddana wallaahu jacala lakum ilaahay wuxuu idiin yeelay bani aadamka haddaad tihiin min anfusikum nafihiinna wuxuu idinka abuuray aswaajan ooriyo ooriyo ayaa ilaahay idiin abuuray ooridaasaan meel kale ka imanaynin idinkuunaa dhalaysaan oo qaarkiinba qaarka kale uu ka guursanayo marka haddii inantii la diido dadkii xaggee ka camirmayaan maxaase markaa oori noqonaya ismay weydiin bani aadamku wa jacala lakum ilaahay waxau idiin yeelay min aswaajikum ooriyihiina baniina wiilal waxafadatan iyo dar loo awow yahay inama loo awow yahay taasina waa nicmo kale warazaqakum min aayibaat waxa uu idinku raashimay oo warsaaqad ahaan idiin siiyey waxyaabaha wanaagsane naftu ay ku raaxaysanayso ayibaat ee xalaasha ah saa ilaahay uu dhaarsaaqad ka dhigto afa binicmati illaah ma ilaahay afa bilbaatili dheh ma baatilka ayay yu'minuuna rumaynayaan baatil oo waxaan intaasoo barwaaqo ah oo laynoogu soo manno sheegtay midna inoo haynin wey dad iyo shaytaan iyo noocuu doonaya ha ahaado ma baatilkay rumaynayaan waxaan asaasba lahayn wa binicmati illaah ilaahay barwaaqadiisana hum yakfuruun way ka gaaloobayaan miyaa su-aale aad u adag ilaahay baatilna ma rumaynayno barwaaqadeedana kama gaaloobaynee waa kugu mahadnaqaynaa walaa nukadibu shay-an min nicami rabbina walaka alxamdu yaa rabb marka halkaa waxaad aragtay waxa ilaahay inoogu mana sheegtay maalkii ama adduunkii iyo oorihii iyo ubadkii intaba isku si dadku uma dareemaan qofka intaaba haysta ee dad leh ee duunyo leh ee ooriye leh iyo qofka intaba ka fara maran isku si looma arko dhaqankeenna kolkaad u noqoto maxaa la tiriyaa mar dadku waxay tiriyaan qabno iyo qoro la yidhahdaan odayaashii magta qaadi jir markaa waa ciddii waxaysaa qabnada la yidhaahdaa magta la weydiiyaa gaaan waxbahayn waa la iska dhaafa mar kale calaraas baa lagu tiriyaao xoolo kasta ha lahaadee ninka reer hebel aan isagu raas lahayn ama aqalu dhisnayn qaadhaanka iyo goynta iyo loogidda iyo waxyaabaha la is siiyo lama weydiiyo leannahu waa degal fadhi isagu iyo bannaan bu iska taagan yahay ardaab hurda dhan kalena reer buu leeyahayoo haddii xayni ka hor dareerayso ama uu kala hayo waa qoys tirsan weeye nicmooyinka la dareenayay ka mid tahay waxaan tirsiga keenaya wayacbuduuna buu laha yidhi waxay caabudayaan min duuni illaahi inta alla ka sokeeya iyadoo macnaa ilaahay keyrkii uu yahay maa shayga ay caabudeen laa yamliku lahum aanu haynin risqan arsaaqad min asamaawaati waalard samooyinka iyo dhulka xaggooda shay-an waxba aan uga haynin walaa yastatiicuuna aan karayninna maxay wax kastoo la karo ilaah wax kastuu addoon u fuliye aan u fulinaynin kaasay caabudeen arsaaqada in badan iyo adduunka ayaa in badan aayaadku ay ku soo celcelinayaan taasina runtii waxa ay tahay waa asaaska nolosha nololaan dee arsaaqad iyo muqawamaat ulxayaa wixii dadku uu ku noolaan lahaaba aanay jirinba nolol lama yidhaahdo marka ilaaha la caabuday afka waxay gelinayeen iyo waxay ku noolaan lahaayeen iyo dadku waxay intifaacsan lahaayeen midna uma hayaan waxay caabudayaanen alla hayn alla ahayn walaa yastatiicuuna mana karayaan cir iyo dhultoona waxba kama hayaan saasaa ilaahay addoomihiisa u qancinayaa oo waxa uu wuxuu ugu tilmaamayaa si weyn oo cid waliba ay arkayso qofka jaahilka iyo ka mutacalimka iyo ka da-da weyn iyo ka mid waliba wax uu arkayo oo muuqda oo la taaban kara ilaahay addoomihiisa wuxuu ugu tilmaamaya falaa tadribuu lilahi alamhaal falaa falaa tadribuu macnaa faadu waa fasaxiya liannaha afsaxat can jumalin muqadara idaa caraftum watabayana lakum dalika kullu arrinkaasoo dhami kol hadduu idiin soo caddaado intaasoo dhan la idiin soo dhigdhigay laa tadribuu lilaahi alamhaal ilaahay tusaalayaal ha u yeelina alamhaal waxyaabo baal guranaya oo isaga la mid aho ilaahiyaa lagu sheegay dee ha u magacaabina waa ceeb weeye isqaban maysa taas ina allaha yaclam ilaahay waa uu og yahay kuwaas inaanay ilaah ahayn wa antum laa taclamuun idinku see ma ogidina waa idinka waxaan sheegay wallaahu yaclam ilaahay wuu og yahay maxay mafcuulkii waa go-an yihin wax walba isagaa cilmiga laga qaadanaya wa antum laa taclamuun juhaal baa tihin idinku وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا أسل كيس وحوي إنه كان ظلوما جهولا عربه يسكوين يا إنسان كجهل كيس أوجد إلهينا وحو لي إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون إلهي با أوج أيدنك وحبا ما أوجد مرك إلهي لقد تلقات إلهي كأمر قاتوي آيات كنا إنتن أي حسيان امتنانك إيا قلط بدن إيا نعموينك وحاهتنا أصل المسألة لفظبر تواهي أي دليلك النقرية يعني توحيد أي إلهي يرسخ في قلوب العباد أضمها قلوب تودا إلهي وكدسية أو كؤت كينية توحيد كين بدنا سورة كور رميس قصة عارف سنعموين كي آيات كذا إلهي وحصية حتى نكو آن تامد بهين بحصية ضرب الله مثلا إلهي تسالة وحكرق عبدا مملوكا أدون لليه لا يقدر على شيء وحلا أنكرين oo gow iyo waman mid rasaqnaahu minaa xagga yaga aanu ka siinay risqan xasana arsaaqad wanaagsan adduun xalaala aanu siinay fa huwa isagani adduunka la siiyey yunfiqu minhu waxbuu ka bixinayaa siran wa jahra si hoose iyo si muuqataba wuu u bixinayaa wixii ilaahay u dhiibay oo waa qof karta xikmadda loogu dhiibo gacan furan hal yastawuun miyay siman yihiin baa ilaahay udhi لا يستوون وي مسنا الحمد لله ما هذا إلهي بالسدا وحدين كعدي اتصالها المغضى إذن سيي بل صورنا فأكثرهم من تودا بدن لا يعلمون مبقرنا يانا واكوان برارك سنينو مثل كلفتي سوحبه ومكردين يبا وضرب الله مثلا تصالك لا إلهي وحكاد رجلين لبن أحدهما متكود أبكم قرموي أما النقوي أو أفلآن بكرش لا يقدر على شيء وحلا وحو كريا انا ما جيرو لا يقدر على شيء انه انسانك wax soo kordhiya heede waxba soo kordhin maayo intuu aflaanta waxa uu ku daray dhaqdhaqaaq la'aan waxaan kalena uu ku sii darsado wa huwa isagu kallun culays buu ku yahay calaa mawlaahu kii iska lahaa kadeed buu la dul fadhiyaa waa culays aynamaa yuwajihu dhan kasta oo uu u jeediyo kan addoonkan iska lehi laa yaati bikhayrin waxba kama keenayo inuu halkaa yuururo mooyaane waxalla wax uu jiha uu wax ka soo kordhinaya lama yaqaano hal yastawii miyay siman yihiin huwa kaa la soo tilmaamee tilmaamahaa leh iyo waman qof ya'muru bilcadli dadka wanaagga iyo cadaaladda iyo garsoorka faraya wa huwa calaa siraatin mustaqiim jid toosan dushiina ku suganoo diin xaqa dadka ku hagaajinaya ku hagagaya intuu hagaagay isagu kadib لبداس لا يستوون عند الله وعند العقلاء مسنا لبداس وكلا فوقه لبدانا يا دمر كان لبد تسالي بخيين لبدا تسالي لبا قف با الهي ku kala yeelay marka labadaas saanay u sinayn ilaahay iyo waxa kale la wadaajiyay nama sinna ilaahayna adoomihiisa lama sinna kuwa wax la wadaajiyay lama sinna haddaad diideen dadow labadaa qof inaa sintaan oo tidhaahdeen marka u horreeyaba jawaabtiinu tahay labadani ma sinna ilaahay iyo kuwan kale maxaa isu akeenteen waa ceeb wey marka ka hore labadan qof waxa ay dheeraad ku leeyihin mid cuud xalaala buu haystaa midina waxa uu leeyahay cadli iyo cilmi mid ilaahay wuxuu ku fadilay waa ka hore dunyo wanaagsan midkan kalena diin wanaagsan waa laba labada shay uu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam qof haddii la kamanayo ama la majeeranayo in lagu majeeran karo qofka ilaahay uu cuud wanaagsan siiyey iyo qofka cilmi fiican la siiyey laa xasada ilaa fi itnayni rajulin aataahu allahu maalan fasallatahu calaa halakat warajulin aataahu allahu cilman aw xikma fahuwa yaqdii biha bayna annaas aclaa macna alxadiid riwaayad kala duwan buu kusoo arooray xadiidka saxiixa ah nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay haddii cid un la majeeran lahaa laba qof baa la majeeran karaa la odhan karaa ilaahu yaa sidooda kaa dhigo midi waa qof cuud wanaagsan la siiyey waa cabdun saalix waa maalun saalix licabdin saalix markaa dabeedna wuxuu gartay xikmadda loogu dhiibayoo wadooyinka khayr kaleba wax kaga bixinayaa baanka ilaahay buu sii buuxsanayaa kownkiisu ma cas midka labaadna cilmi iyo xikmad baa la siiyeyoo wuxuu gartay inuu ku imtixaanayo isna wuu ku camal falay dadkana waa ugu gurmado wuu ugu cadli sameeyey sidaa ilaahayba halkan uu ku yidhi ya'muru bilcadli wa huwa calaa siraatin mustaqiim kaa horena waman rasaqnaahu risqan xasanan arsaaqaduun ma ahayn laakiin risqan xasanan waa arsaaqo tayo lahoo hagaagsan bahayd oo meel wanaagsan uu ka keenay meel wanaagsan uu ku bixinaya macno wanaagsan uu ku hayo labadii la majeeran jiray oo iyagu kuwaa haya kuwa aan labadaa midnaba hayn diin iyo dunyo toona aan haynin labadaasi miyay simayiin ma sina sidaasaa ilaahay u yihi tabaaraka wa tacala hal yastawuun alxamdu lilah maa yastawuun ma sina kolkaa mahad ilaahay baa la tusaalaha idin siiyey marka rajulayni waa laba nin oo midi waa kaa hore ka dambena waxa weeye waman ya'muru bilcadl ka hore waxa weeye abkam laa yaqdiru calaa shayin wa huwa kallun calaa mawlaahu aynamaa yuwajihu laa ya'ti bikhayr afartaa balaayaa isugu darmay abkamka waxaa la yidhaahdaa qofka kusoo dhashay hadalaanta megoolaha soke maaha marun waxbay u biniixi karaan kaasi waa mid sidan kusoo dhashay oo nag ah kolkaasaa waxtar la-aantay ka turjumaysa iyo cajsigiisa laa yaqdiru calaa shayin waxaa la yidhaahdaa qofku had iyo jeer marka uu maati yahay agoon sabiya oon waxba kororsanaynin fa huwa calaa fa huwa kallun calaa mawlaahu waktiga ereygan oo kale loo isticmaalaa oo qofka aanu markaanu waxba soo kordhinaynin saa ilahay buu uri aynamaa yuwajihu laa yati bikhayri bulshada dhexdeeda bal waxaad eegtaa qofkaasi dareenka uu ku leeyahy cidina inay hayso ma jecla qof ilaahay uu dee u sahlay oo isagu ugu tabarucaya mooyaan kaa iyo kani ma sina waman ya'muru bilcadli wahuwa calaa siraatin mustaqiim saasaa ilaahay uu ku ammaanay marka labadaasi kol hadday sinmi waayeen ilaahay iyo kuwo kale wax la wadaajiyeyna masin ma sina ha simina walilaahi rabbi waxaa usugnaaday keligii qaybu samaawaati waalard shayga ku maqan samooyinka iyo dhulka ilaahay baa iskala ogsoon wamaa amru saacati qiyaamada arrinkeedu ma ahaanin ilaa ka lamxi lbasar isha biriqdeeda ayuu ahaaday aw huwa aqrab waa ka dhowi badan yihi macnaha ilaahay siduu ula dhib yiri qiyaamada afuufideeda iyo kicinteeda iyo soo saaridda dadkuba saasay ula dhib yari ina allaha calaa kulli shayin qadiir wax walba ilaahay wuu karaa waxba kuma adkaadaan siduu adduunka waxa aragteen uga hirgeliyey aakhiro iyo imaatinkeedana isagay u dhib yarto saa u hirgelinaya wallaahu akhrajakum aayaadkii weeye iyo imtinaankii waxaa ilaahay u idinka soo saaray oo ka soo murbaxdeen min butuuni ummahaatikum hooyooyinkiin caloolahooda calooshaa aragteen iyo meeshaa aada dareemaysaan halkaasaa ka soo baxdeen baanisaha ilaahay iyo siduu rabbi dhaabadda inoogu dhigayo laa taclamuuna shay-an wax alla waxaa garanayseena ma jirin wuxuu garanaya ilmaha yari markuu soo dhashuu mujadaya waxalla wuxuu garanaya mada wajacala lakum wuxuu idiin yeelay alsamca waalabsaara waalaf'ida maqalka iyo aragga iyo quluubta ama caqliga iyo garaadka lacallakum tashkuruun likay tashkuruun waxaa la idinku sheegay inaad mahad naqdaan oo ilaahay u mahad naqdaan tabaaraka wa tacaala bal iminka adigaagan weyn ee waayeelka ahi dib uunu eeg maalintii hooya ku umushay ama ilmo yar oo mujo ah oo hooyadii umushay un bal eeg dadku xataa araggiisa iyo hayntiisa intoo dhanba way iska dhowlaano waxaa la yidhaha hooyadii un ha loo daayo hadda adiguna kaasunbaad ahay islaantunbaa hayn karta baa la yidhaha kani hadduu siibto madaxaa bururi ama dee lama hayn karo fudalaadkiisa iyo saxaradiisa iyo kaadidiisa iyo taasaa laga khashaafay kaasunbaad adna ahay halkaasaa ilaahay wax inaga tusaaleeyey waa caalam caalam alarxaam riximkii hooyada iyo waktigaynu soo baxnay muuqaalkaynu lahayn marka xawaastan iyo caqligan layaabka badanee isku qoofalan iyo garaadkan maanta insaanka adduunyada sidan ugu camiro ugu horumariyo cilmigan ugu keenay ilaahay baa isugu hagaajiye waxa uu ku leeyahy lacallakum tashkuruun marka laynaga sugayaa kaas aayaadkii ilaahay aynu ku dhex jirnaa fi lkown alam yarow buu ilahay yidhi miyaanay eegin aanay jalleecin ila tayri shimbiraha oo waa eray oo u yaalla hab mufrad ahaan ama keli ah laakin macno ballaaran tusinaya alam yarow yaana eegin ila tayri shimbiraha musakharaatin iyadoo la sahlay fii jawi samaa samadaa kore samadaa kore hawadeeday ayaa la sahlay maa yumsikuhunna ila allah ilaahay mooye cid kale ma hayso inay soo daataan shimbirahaas ilaahay mooye cid kale kama hayso ilaahay baa ka haya bal taasuunu fiirso shimbirka makhluuqa ah waxaa la mida shimbirka inagan oo ina khalqay aynu sii abuurnay sii haga sii farsamaynay shimbiraha aynu sii farsamaynay ee diyaaradaha yaanay noolaba ahaanin aynu mashiinada ku istaagnay iyaguna cibrada kuwan laga faaidaysanayana waa laga faa'idaysanayaa liannahuna waxay musakharaatin fii jawi samaa iyaguna wey ciladii way ku jirtaa ilaaha halkaa kuu sahlay farsamadeedii ku siiyey kuguna nabadgeliyey haa ka hab odhanaya insaanku wakhtiga uu kasoo dego inna fii dalika la aayaatin liqowmin yu'minuun dad iimaanlabay tani aayad u tahy kii kalena wax dabiici uu arkaya xayawaan duulaya iyo wax iska caadiya oo kownka jooga aayaadkii iyo imtinaankii hadda aayadna dhan bay ka tahay wax ku tusaalaynaysa iyo ilaahay awooddiisa dhinacna waa imtinaano waa arrin ilaahay uu inoo sahliya nicam wallaahu jacala lakum ilaahay wuxuu idin yeelay dadow min buyuutikum guryihiina xaggiin xagga guryaha waxa uu idinka yeelay sakanan shay lagu xasilo ayuu gurigii idinka sameeyey sakan baa gurigii uu ka dhigay waa meel lagu nasto sakan baa loo yaqaanaaba fulaan kadaa lahu sakan intaasoo guri ayuu leeyahay waa meel uu qofku ku nasanayo markuu maalintii oo dhan soo kacbo ee uu soo daalo halka uu ku nasanayaa waa guriga sidaa daraaddeed baa islaamku uu ugu qiimeeyey guriga qofka si aan nidaam kale toona ugu qiimaynin oo layidhi kol hadduu sakankiisaa galo liyastarix qofku ha iska raaxaysto ha iska mardhigto haddii cidi ka soo ag dhowaanaysana ha lala yimaado wax la yidhaahda isti'daan oo heegan geliya iyo fasax iyo ruqsad waa inu helo wain qiila lakum urjicuu farjicuu haddii lagu idhaado iska noqo diyaar laguma ahe iska noqo sakankiisaasuu iskaga jirayaa qof wa jacala lakum waxa ilaahay idinka yeelay sidaa darteed baa sakankaa wixii luminaya islaamku uu aada u deerifeeyey ama islaantaada ha ahaado ama qaar kula gala ha ahaado ama jaar ha ahaado sakannimadan iyo raaxadan wixii ka luminaya waa runtii la diiday waana la deerifeeyey markaasaa in badan islaamku uu aada uga dayriya jaarka xun wajacala lakum ilaahay wuxuu idin yeelay lakum baa mar walba la socotee ufiirsa yaa lala hadlaya ma carabtii hore mise kuwa dambe mise jinka cidda lala hadlaya waa inaga ee qur-aanku la khitaabaya wajacala lakum inagii cid walba wajacala lakum ilaahay wuxuu idin yeelay min juluudi lancaami nicmooleyda hargahooda buyuutan guryo tastakhifuunaha aa fudaydsanaysaan oo idin fudud yowma dacnikum maalinkaa guuraysaan wa yowma iqaamatikum iyo maalinka aad negidihiin labadaba guryahaasuu ilahay idin yeelay juluud alcaam xataa nebigu waxa uu sharciyeeyey calayhi salaatu wasalaam haragga neefka baktiyey xataa haraggiisii in lagala baxo oo la deebiyo ama la magdiyo ama la xooriyo af soomaaliga midka doonto dhao fudalaadka iyo dhawartaay waxaa laga rifo daba la maylayaa uno waxaa laga dhiganayaa un buyuutaa iyo guryaha ilaha uu sheegay innagu kolle wahsigaa inagu yar badane carabta berigaa hore iyagoo waktiguba dee horreeye way naga farsamo fiicnaaye ile xadaaradaa dadku waa ku kala horreeyaay kaa waxaa iska jirayay intoo haragga la wada sidii masalaheenii oo kale laga wada dhigo ayaa dabeedna loola baxaya heensato leh iyo bahalkii lagu tolayey kolkaasaa la ysku wada tolaya hargaha waa la ballaarinaya sida rooggaas oo kale teendaa laga dhigaya si dhib yar la ysaga laalaabo waxaasoo imika surada iyo haraaraha aynu rarayno dee kaasaa ka dhib yaran laha tendhada hargaha ka samaysta marka buyuutan guryo ayay nebigu calayhi salaatu wasalaam xataa marka uu dagaalada tegayo wunoo loo laablaabi jiray awrkunbaa loo saari jiray marka colku degana taliskunbaa laga dhisi jiray baashaasunbaa laga samaynaya marka buyuutan tastakhifuunaha yowma dacnikum wa yowma iqaamatikum waa maalinka dacniga waa maalinka la guurayo iqaamaduna waa marka la negiye mar walba wuu idiin fudud yahay